bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal habeen wanaagsan halkan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga wareesyada oo habeen walba aad ka dhegaysataan marka laga reebo habeennimada jimcaha waa habeennimo isniin ah talaadana ay soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha maarso sannadda labada kun iyo labaatanka qodobada caawa barnaamijka bandhigga waraysyada dhegaystayaal idinkugu hayo idinkana aad kaga bogo doontaan muddada uu socdo waxaa ka mid noqonaya wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqday maantay in dalka laga helay kiiskii ugu horeeyey ee abuqa corona iyo dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday in la joojiyey dhammaan duulimaadadii caalamiga ah ee dalka soo gelayay iyo kuwii ka baxayey ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed oo kulan deg deg ah ku yeeshay kelinkii dambe ee maantay magaalada muqdisho ayaa magacaabay guddi ka kooban kow iyo toban xubnood oo wasaaradda caafimaadka kala shaqayn doona faafinta abuqa korona iyo culammada soomaaliyeed oo ka hadashay saameynta uu leeyahay cudurkaasi iyo sida looga hortegayo sidoo kale qodobada kale barnaamijkan idinkuga hayana waxaa ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka ayaa maleeshiyada kooxda al-shabaab waxa ay maantay kala wareegeen degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose oo in muddo ah kooxda halkaasi ay ku dhuumaaleysadhaysay dhegeystayaal barnaamijka bandhigga waraysyada caawa intuu socdo waxaa inta badan ku eegi doonaa cudurka corona oo kiiskiisii ugu horreeyey laga helay maantay magaalada muqdisho oo aan idii heyno falaqeen iyo waraysiyo arrintaasi ku saabsan barnaamijka intuu socdo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed xasan cali dhinaca farsamadu waa fahad cabdi geelle waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waraysiyada waa hagaag dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaan hawadiidin ka leeyahay barnaamijka bandhigga wareysiyada qeybihiisii hore ayaan ku guda jirnaa halkaad nagala socotaanna waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya inta aan gudaha u gelin arrimaha ku saabsan abuqa corona balse waxaan iminka eegayaa janaale ciidamada xooga dalka oo hab qorsheysan ku socday ayaa maanta maleeshiyada kooxda al-shabaab waxaay ka saareen deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose oo al-shabaab ay in muddo halkaasi dadka shacabka dhibaatooyin xoog leh ugu geysteen balse caawa waxaa ku sugan halkaasi ciidamada xoogga dalka oo xaqiijiyey gacankuhaynta janaale oo istaraatiijiye muhiim u ahayd al-shabaab islamarkaana dadka halkaa ku sugan ka qaadi jiray lacagaha baadda ah oo ay ku sheegeen sakawaad taliyaha ciidanka dhulka jenaraal cabdixamiid oo ciidamadaasi hogaaminayay ayaa warbaahinta qaranka mar uu maanta la hadlay waxa uu xaqiijiyey in ciidamada xoogga dalka ay halkaasi gudaha u galeen howlgallana hadda ay ka socdaan oo lagu baadigoobayo haraadiga maleeshiyada kooxda al-shabaab ay ka tageen balse waxaa ciidamada xoogga dalka ee qabsada deegaankaasi u mahad celiyey gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose mudane ibraahim najax oo la hadlayay warbaahinta qaranka
dhammaan dadka halkaan jooga waa wada salaamaya salaan kadib waxaan rabaa halkaan inaan hambalyo ugu diro ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shacabweynaha guud ahaan soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed soomaaliya dib u xoreyntii laga xoreeyey kooxii nabadiidka ahaa deegaanka janaale ee degmada marka runtii waa guul usoo hoytay shacabka ku nool deegaanka janaale oo muddo fara badan ku jiray nolosha mugdiga ah xornimada lahayn dhibaatada habeenii maalin loogu geysanayay shacabka meeshaas ku nool waxaan leenahay waxaa idin soo gaaray haddaad tihiin reer janaale ciidankai xooga dalka soomaaliyeed maamulkii deegaankii maamulkii gobolka iyo taliyaashii ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waxaa laydinka rabaa inaad soo dhoweysaan oo aad la shaqaysaan ood runtii aad garab istaagtaan ciidanka halkaa waxay u yimaadeen inay sharafkiina badbaadiyaan hantidiina badbaadiyaan dhiiggiina badbaadiyaan jiritaankiina badbaadiyaan oo runtii aqoontii ka luntay caruurtiini dib loo soo celiyo caafimaad daradii een, runtii deegaankaa ku dhacday muddada faraha badneed een, in ayadana wax laga qabto caafimaadkii la keeno xarumihii dowladda iyo adeegyadii bulshada oo dhan in dib loo soo celiyo annaga haddaan nahay maamulka gobolka shabeellaha hoose waxaan mar walba garab taagannahay shacabkeena gobolka een, waxaan garab taagannahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan halkaan ugu mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya oo runtii u ballan qaaday shacabka ku nool een, gobolkan shabeellaha hoose in laga xoreyn doono al-shabaab taasoo sidii loogu talagalay u fulaysa maalinba maalinta ka dambeysa ciidamadana ay horumaro gaarayaan sidaase la mid ah waxaan u mahadcelinayaa madaxda qaranka ugu horeeya madaxweynaha qaranka iyo ra-iisul wasaaraha oo iyagana juhdi sidaase la mid ah ku bixiyey in maanta dib loo xoreeyo deegaanka janaale janaale oo shabaab laga saaray macnaheedu waxay ka dhigan tahay in gobolka shabeellaha hoose oo dhanna laga saaro janaale waa meeshii ee, shabaabku ay baadda faraha badan uga qaadi jireen shacabka soomaaliyeed ee ku nool gobolka guud ahaan sidaas la mid ah waxay ahayd meesha laga soo abaabulo laga soo diyaariyo qaraxyada iyo laynta shacabka soomaaliyeed waxay ka mid ahayd janaale meelaha laga soo abaabulo shirqoolada lagu dhibaataynayo ummaddan soomaaliyeed shabaab oo janaala laga saarayna waxay ka dhigan tahay caasimaddii shabaab in laga saaray meeshii ayagoo caasimadda u ahayd gundhigu u ahayd shirqoolada iyo runtii baabi'inta shacabka ay ka soo abaabuli jireen ee dhaqaalahana u lahayd wax walba ay ka heli jireen in laga saaray waa guul weyn oo u soo hooyitay ummadda soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin waxaan leeyahay hambalyo reer shabeellaha hoose waxaan leeyahay garab istaaga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed haddaan nahay maamulka gobolka anoo ka wakiila madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed waxaan ballan qaadaynaa dhammaan adeegyada aasaasiga ay u baahan yihiin shacabkaas muddada faraha badan nolosha mugdigaa ku jiray inaan haddii alle idmo geyn doono muddo dhow maamulka iyo iyo iyo guddoomiye ku-xigeenada qaar ka mid ah gobolka oo howlgalka qayb kaga jirana ayagana sidaas la mid aan ugu hambalyaynay aad iyo aad aa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim najax ayuu dhegeysa halkaasi ahaa oo ka hadlayey guulihii ugu dambeeyey ciidamada xoogga dalka ee ka gaareen howlgalkii lagu xoreynayay janaale halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka bandhiga wareysyada ayaad la socotaan Eh, wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay maanta ku dhawaaqday in dalka laga helay kiiskii ugu horeeyey ee abuqa corona oo dunida inteeda badan ku faafay wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya dhaktar foosiyo yuusuf abikar oo bulshada soomaaliyeed si toosa kala hadleysay warbaahinta qaranka ayaa sheegtay in goob loogu talagalay in lagu karantiiro eh, muwaadiniinta soomaaliyeed laga helay abuqa corona wasiiraddu arrintaasi ka hadleysana waxay tiri
الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabnaa in dadweynaha soomaaliyeed ummadda aan u sheegno in maanta oo ay tahay lix iyo toban bisha maarso labada kun iyo labaatanka aan xaqiijinay xaaladdii ama kayskii ugu horeeyey oo coronavirus ah sidaad la socotaan waxaa jira muwaadiniin soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu haayay eraboorka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuqo aada iyo aada uugu koreeyay waxay ahayd taxadar meel loo asteeyaa la geeyey waxaana laga qaaday subax walbana waa la dare waa la waa la baarayay waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaada caabuqa infectionka coronavirus ee covid nineteen loo yaqaano saakay ayaa resultigii jawaabtiina loo keenay hal qof ayaa cudurkii qaba waxaan xaqiijinaynaa dadweynaha oo xaqiijinaynaa dadkaas karantiilka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka soomaaliyeed waa muwaadiniin soomaaliyeed inay dad aan wax calaamado ah symptomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin ay caafimaad qabeen ay haddana wada ladan yihiin laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro dadka meelay ku karantiilan yihiin sidaad la socotaan usbuucyadiio damboo dhan dowladda waxay wada dadaalo badan oo looga hortagayo cudurka inuu ka dilaaco wadanka haddii uu soo galo waxaa la sameeyey meelo lagu karantiilo dadka ee ka yimaada meelaha ee cudurkaas uu ka jiro muddo ka yar afar iyo toban cashar dadkaas hadda aan sheegayno ee ka yimid ee midkood laga helay waxay ahaayeen dad ka yimid meelaha caabuqa uu ka jiro wakhti yar gudaheeda meelaha dadka lagu karantiilaayo waxaa loogu talagalay in dadka lagu haayo ee aan bulshada lagu daynin ilaa laga hubinayo laga qaadayo baaritaan la xaqiijinayo caafimaadkooda in cudurkii uu ku jiro jirkooda kadibna haddii ay caafimaad qabaan lagu daayo bulshadii oo xaafadahoodii iyo reerahoodii ay u tagaan dowladda dadaal badanay samaysay meeshaas lagu karantiilayo waa diyaar wakhti yar gudaheeda weliba aada loogu dadaalo la isugu tegay dowladda ee xubnaheeda kala duwan xafiiska ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayo waxaa la sameeyey waxaa la diyaariyey isbitaal haddii xaalado ay soo baxaan lagu daaweeyo isbitaalkii qalabkiisii waa waa la nadiifiyey waa la baneeyey waa la diyaariyey si looga hortago in qofkii uu soo rito xanuunka uu yani uu yani u dayacmo dadaal badan ayaa jira qalabkii qaar waa la dalbay qaar waana loo keenay wax dhib oo hadda ka muuqda dadkaas iyo qofka cudurka viruska korkiisa laga helay ma jiraan waxaan rabnaa ummadda inaan u xaqiijino inay isdejiyaan aan la socodsiin doona mar walba xaaladda meeshay maraysa haddii ay wax soo kordhaan laakiin wacyigelintii wasaaradda caafimaadka ay hogaaminayso hay-adaha dowladda culamaa udiinka masaajidyada qaybaha kala duwan ee bulshada ay isugu tagtay way soconaysaa waxaan ka codsanaynaa ummadda inay dadaalaan inay taxadaraan ayagoo aanan argagax isgelinaynin ama dadka gelinaynin in ma aragtay wax kastoo lagu yarayn kara inuu cudurkaas fido in lagu yareeyo nadaafadda in lagu dadaalo in la iska ilaaliyo goobaha ay dadka ku badan yihiin in yacni shirarka ay baaqdaan haddii laga maarmo intooda badan safarada la gaabiyo si ka alla si loogu hortegi karo cudurka inuu faafo waa idin xaqiijinaynaa mar labaad dadkaas waa caafimaad qabaan waa korkooda waa malaha calaamado waa dad aan maalin walba la arko takhaatiir u tagaan la keergareeyo halkaas qofna waxaan ilaahay ka baryaynaa in insha allahu tacaala uusan ma arka u dhibtoonin uu ka bogsoodo laakiin waa xaqiijinaynaa dadka waa fiican yihiin meelaa lagu haayaa dowladdana dadaalkeeda aada ayuu u badan yahay sidii looga hortegi lahaa muwaadiniintii soomaalida ee imaaneysana meel in la geeyo meelahaas ka imaanaysa oo cudurka uu ka jiro xaaladaha cudurka uu ka jiro in iyagana lagu hayn doono meel gaar ah ilaa iyo in laga intii laga xaqiijinayo inay cudurka jirkooda uu ku jirin in sha allahu tacaala waxaa noo wada rajeeyay ilaahay inuu wadana xafido asalaamu calaykum
foosiyo abikar nuur wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa dhegeysta taasi aheyd dowladda soomaaliyana waxa ay ku dhawaaqday maantay in la joojiyey duulimaadadii caalamiga ah ee dalkaas soo galayay iyo kuwii ka baxayey wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi salaad oomaar ayaa sheegay in la joojiyey duulimaadyada diyaaradaha caalamiga ah ee dalka yimaada ama kuwa ka baxo oo ay ku jiraan diyaaradaha ka imaanaya caalamka ama kuwa rayidka wasiirka oo arrintaasi ka hadlaya isagana wuxuu yidhi الله الرحمن الرحيم إلهي إذن كيس الله نجنجي عذر كان ما أنت أو تاريخ دو تهي لحي طبعا كي بيش سدحات لبكن إلا بعتنك وحا شير دق دق أه إسوغو كايري رئيسل وزارها حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي خير شركاس أو وينوشر قدومين رئيسل وزارها أيا وحا كسو بحي قضب بدا سو سعودو دولة فدرالك صوماليا si ay uga hortagto una xakamaysto cudurkani faafa ee coronavirus ayaa waxay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka yimaada ama ka baxa xamuul iyo rakaab intaba ka bilaabato dhammaadka siddeed iyo tobanka bisha march laba kun iyo labaatanka muddo shan iyo toban cisho ah micnaheedu waxaa weeyaan bisha siddeed iyo tobankeeda marka ay dhammaato habeenkii lix saac la gaaro sagaal iyo tobanka diyaarad international ah mana imaan karto waddanka kamana bixi karto waxay dowladda ogolaasho gaar ah siin doontaa haddii uu ilaahay ka raalli noqdo duulimaadyada la xiriira bani aadannimada iyo xaalado gaar ah insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu cudurkani naga badbaadiyo dhammaanteen xayiraadani waxa ay saaran tahay waddanka soomaaliya dhammaantiis ayay saaran tahay wabilahi
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi salaad oomaar ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa ee kulan ay deg deg ah maanta ay ku yeesheen ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed magaalada muqdisho oo ay uga hadlayeen saameynta cudurkaasi iyo sida looga hortegi karo ayaa waxa ay magacaabeen guddi ka kooban kow iyo toban xubnood oo ay ugu talagaleen in wasaaradda caafimaadka ay kala shaqeeyaan arrimaha ka hortaga ee abuqa corona doctor cusmaan maxamuud dufle oo ah senator ka tirsan golaha aqalka sare iyo doctor maxamed yuusuf guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ahna agaasimaha isbitaalka madiina oo warbaahinta qaranka la hadlay shirkaasi kadib ayaa waxa ay ka hadleen ujeedada kulankooda maanta ay iskugu yimaadeen iyo xubnaha guddigaasi oo ay sheegeen in wasaaradda caafimaadka ay kala shaqeyn doonaan arrimaha abuqa corona
galabta waa mahadsantihiin galabta waxaa halkaa lagu qabtay shir weyn oo iskugu yimaadeen dhakhaatiir soomaaliyeed iskuguna yeereen ururka dhakhaatiir soomaaliyeed oo hogaaminaya guddoomiyaha profesor maxamed yuusuf kasoo qaybgalkaasna si buuxda ayaa looga soo qaybgalay dhakhaatiirtii waaweyneed kuwii dhexe iyo kuwii dhallinyarada ahaaba sidaasoo kale waxaa muxuu ahayto loo laga soo jeediyey muxuu ahayto waxaa la abuuray panel ayuu ahaa looga hadlaayey cudurka halista ah ee maanta bulshada caalamka o dhan halista ku ah khatartana ku haya soomaaliyana khatartaas yani mid la mid ah yani welwalkeeda ay hayso marka taas ayaa waxay keentay in panelka la sameeyo la sameeyo muxuu ahayto dood cilmiyeed ku wajahan muxuu ahayto cudurka coronavirus ama covid 9 yacni yani wixi uu yahay iyo sidau ku faafo iyo muxuu ahayto calaamooyinkiisa waxay yihiin iyo sida looga hortegi karo iyo ugu dambeyntii sidii yani wax looga qaban lahaa dhibaatada haddii ay soomaaliya timaado oo maantaba la helay case baa la yidhi marka wixii laga yani laga qaban lahaa marka runtii waxay ahayd dood aada u wanaagsan ay ka soo qaybgaleen borsorinta ugu weynaa hadda a arkayseen oo magacyadooda meesha ku xusan yahay waxaana yani runtii dooda ay ku wajahneed borsoorinta ugu horreeyey oo ka hadlay muxuu ahayto cudurka wuxuu yahay cudurka cudur cusub inuu yahay cudurka yani halista uu leeyahay cudurka coronavirus nooca uu yahay iyo qaabka xawliga uu ku gudbaayey saameynta adduunyada maanta uu ku yeeshay iyo cabsida iyo argagaxa uu ku abuuray adduunyado dhan maanta taas ayay ahayd tan kaloo iyada mumkin qaabka uu ku gudbo qaabka uu ku gudbo ayadana laga laga yani aad looga hadlay oo banelistayaasha qaarkood ay ka hadleen oo kulley taba aad ka arki doontaan muxuu ahayto mediada social mediada oo qaabka uu ku gudbaa yani qufaca iyo muxuu ahayto indhisada iyo taabashada iyo iyo ku dhawaashaha qofka qaba iyo taabashada qalab iyo waxyaabihii uu taabtay oo halkaa laga soo qaadi karo iyo gaar ahaan yani qaabka uu ku gudbayo dropletska aad loo tilmaamay ama yani hawada yani muxuu ahayto qoyaanka ka imaanaya qufaca iyo maaragtay ku imaan karaayo hindhisada iyo waxaasoo dhan aad baa loo tashiilay looga aad baa looga yani iyo distanciga qofka uu u gudbi karaayo panelistayaasha waxay ahayn dad aad khubaro aad yani ugu ugu xeeldheer marka qaabkaas aad ugu dheeraadaan waxaa kaloo aad looga hadlay ka hortagga cudurkaas si lagu hortegi lahay qaabka yani yani nadaafadda shaksiga iyo midda guud ahaan iyo biicadaba aad baa looga hadlay saas awgeed waxaa yani ujeeddada muhiimka ay tahay marka aan u soconno waxaa laga sheekeeyey qaabkii marka yani cudurkii bacdamaa uu yani gudaheyna yani goddeyna laga sheegay oo yani dariskiina laga sheegay haddana arrin la sheegaha ay jirto in yani qaabkii loo yani dhakhaatiirtana ay tahay awoodda wasaaradda caafimaadka ay leedahay markay weliba xaaladahaas emergency kale u dhashaan ayaa waxaa dhacay in dhakhaatiirtii la xusay in ay yani garab istaagaan wasaaraddii caafimaadka yani weliba ay recommendationka ay ay soo jeediyeen oo haddana yani kollaytaba uu noo noo noo noo dulmari doono guddoomiyaha in yani dhakhaatiirta guddi la sameeyo guddi weliba ilaa toban ka kooban oo weliba lala shaqayn doono si gaar ahaaneed xirfadleyda caafimaadkana matali doona wasaaradda caafimaadkana garab istaagi doona maxaa yeeley wasaaradda ayaa laga rabaa yani hawshan hagiddeedii iyo dhaqangelinteedii iyo jihaynteedii iyo wax kaqabashadeedii marka in yani dhakhaatiirta bahda caafimaadka o dhan markaa hawshan loo wada kaco loo kala harin wasaaraddana lagu garab istaago si hawshii ay u noqoto hawl looga badbaadsho bulshada soomaaliyeed khatartan xawliga khatartan xawligana ku socoto yani halaagana ah sidii looga hortegi lahaa oo ah yani viruskan coronavirus nineteen arrinta nuxurkeeda haddii aan soo koobo waa intaasi ahayd waxaana rajaynaya insha allahu tacala inuu ilaahay naga yasiro guddigan maanta meesha laga qabtay iyo waxyaabihii la qaban lahaa iyo qaabkii loo dhaqaaqi lahaa talooyinkana loola tago muxuu ahayto wasaaradda iyadoo horey wasaaradda u diyaarisay goobo muxuu ahayto cudurkan looga hortago u diyaarisay yani qalabkii qaarkiis u diyaarisay yani muxuu ahayto ka howlgalkii iyo ka hortagii cudurkan iyagoo iskaashanaya marka yani xooggan caafimaadka ama bahda caafimaadka si markaa looga hortago cudurkii loo xakameeyo waxna looga qabto iyadoo markaas runtii la hogsan yahay magacii mas-uuliyiintii caafimaadka iyo dhakhaatiirtii markaana noqoto in cudurka ilaahay hanaga najiye noqda mid markaa yani wax weyn laga qabto yani fiditaankiisii waa ogtihiin wadamo waaweyn oo china ka mid tahay oo talaniga ka mid yahay oo faransiis ka mid yahay oo spain ka mid yahay iyo dowlad kale ayaa yani runtii maanta dhibaato weyn uu ku hayaa aad ogtihiin weliba in la xiray xuduudihii in la xiray meel kaste in la xiray iskoolaadkii in shaqooyinkii laga istaagay in yani goobihii ganacsiga ay istaageen in yani cirkii iyo dhulkii dhan la xiray marka ilahay waxaan ka rajeynaynaa inuu muxuu hayto ilaahay nagu garab galo oo xooggeena yani caafimaadka oo bahda caafimaadka ah oo iskaashanayaan dabcan dhaqaala loo bahnaanayaa waxaan kaloo baaq u diraynaa insha allahu tacaala hay-adaha un-ka muxuu ahayto oo ka howlgala bahda caafimaadkaa iyo dhammaan muxuu ahayto inta yani daqbixiyaasha in arrimahan soomaaliya iyadoo la daalaadhacaysay arrimaha aad og tihiin oo dagaalada ahaa iyo dhibaatooyinka kale oo ka jiray iyo barakaci in arrimahan xawliga leh hadduu kusoo aaday khatar ay ku tahay jiritaanka bulshada soomaaliyeed saas awgeed waxaan kaloo anugoo ka faa'iisanaya fursaddan aan baaq u daraynaa dhammaan hay-adahaas iyo dhammaan dowladahaas inay dowladda soomaaliyeed waxay u baahan tahay resource xog leh markaana kale gacan weyn laga siiyo sidii bulshada soomaaliyeed maanta loo badbaadin lahaa nafsadooda halaagana looga badbaadin lahaa intaasa rabaa iyadana baaq inaan u diro waxaana rajeynaya insha allah tacala waxaan rabaa inaan mahad gaar usoo jeediyo gudoomiyaha dhakhaatiirta soomaalidu runtii abaabulkeeda iska lahaa hawshan iyo guddigiisa muxuu ahay to fulinta ah oo runtii maanta isku keenkeenay dhammaan dhakhaatiirta isku keenay si yacni hawshan wax looga yidhaahdo waxna uga soo baxaan maaragtay dhaxalgal ah oo go-aamo dhaxalgal ah oo ka soo baxay oo ah sidii maaragtay looga hortegi lahaa cudurkan haistiisa iyo faafidiisa maanta arrintii aan isugu imaanay si weyn bay noogu fushay aada bay noogu fushay arrintii khubaradeenni aan isku keenna meeshaanaytood si wanaagsan bay arrintan uga hadleen waxaan sameynay guddi beryahan oo dhan aan fikirayni oo ayagana khubaraa ah oo wax weyn ka tari karo oo hadafkeennana uu yahay inay garab istaagaan wasaaradda caafimaadka hawsha weyn oo ay hayso maanta arrinta waa nagu sii culusaatay awalka hortaggaanitud waa diyaarinaynay laakiin maanta hawsha waa culusaatay markii wasiiradda caafimaadka ee doctor esa fosiyo ay sheegtay keiskii u horreeyey in soomaaliya laga helay isku duubnaan inaan uga shaqeyno hawshaanito takhaatiir iyo wasaaradda iyo cid kastoo caafimaadka qaabilsan inaan annagoo isku duuban tii ilaahayna aan baryayno inuu nagu garab galo in arrintaanitood aan ku guulaysanayno shacbigeenna soomaalida waxaa lagu yaqaanaa markay isku duubtaan wax weyn bay soo saaraan tan waxaan rajaynaynaa waana ogahay inaan u midaysnayno aan u mida midoobayno arrintaanitood haddaan u midoonana inaan ka guulaysanayno coronavirus waa naqaanaa dhibaatada siday u imaato iyo sida looga hortago wacyigelintaasitoodna shacbigoo dhan waa ku faafinaynaa dadaalkaasitoodna wasaaradda waa bilowda waa wadaa annagana waa ku garabgelaynaa hawshaanna ilaahay ha nagu taageero waana guddigaan u sameynay guddigaasito guddi khubaraa waaye toos bay waxay ula shaqaynayaan wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxaan rajaynaynaa in aan gacan ku siino gacantaan siinaynana si daacada aan ugula shaqayno inaan mataqaanaa isa soo dhaweyno inaan wada shaqayno taasitoodaan rajaynayaa ilaahay ha nagu garab galo cudurkan coronavirusna inaan ka adkaano ilaahay ha noo kaso wasalaamu calaykum
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka bandhiga wareysiyada ayaan ku guda jirnaa isla arrimaha corona ayaan ku guda jirnaay culummada soomaaliyeed ayaa waxa ay maantay ay ka hadleen siyaabaha looga hortegi karo cudurkaasi iyo sida loo yeerey karo inuu faafo sheekh cali wajiis iyo sheekh bashiir axmed salaad ayaa ka mid ah culummada soomaaliyeed oo maanta si toos ah warbaahinta kala hadlayay bulshada soomaaliyeed waxaana ay nala falaqeynayaan waxyaabaha cudurkaasi keena iyo sida looga hortegi karo gadiin ahaan
mar hadda cudurkan lama yaqaano maaragtay si loo talaalo garan maayo anaga dacfigan bay tilmaamaysaa runtii laakiin marka laga eego dhanka xikmadda iyo ujeedooyinka midda koobaad waxaa weeye maaragtay waa qayb ka mid ah alibtilaa imtixaanka koonka lagu talagalay qayb ka mida weeyaan koonkan waa meel imtixaan weeye dadka meesha ku nasan lahaayeen maaha dadka meesha ku sabri lahaayeen oo ku dadaali lahaayeen oo dadku maaragtay shaakiriin iyo saabiriin noqon lahaayeen weye marka horta adduunka waa meel imtixaan lagu talagalay meel nasasho maaha waa qayb ka mid ah qaybta kale waxaa weeyaan dadka bani aadamka in la dareensiiyo yani awoodooda iyo dacfigooda ay u muuqato baa ka mid ahaan karta maxaa yeele insaanku marka qaarkood qooq iyo kibir ayaa ku imaan kara iyo isla weyni gaaraha waagaa dambe oo dadku isbadeen in waxyaalo badan ay maaragtay ka goongaareen ama guri laga soo hooyey xagga caafimaadka xagga sayniska waxnacaas oo kalea baa jira oo maaragtay alla xusidii ay yaraatay ama alla shukurinta subxaana wa tacaala ay yaraatay oo insaanku uu maaragtay ku kadsoomeeyey awooddiisii iyo xogaagu uu gaaray marka maanta dee cudurkan oo weliba maxaa virus ah oo wax yar aan loo jeedin ah oo adduunkii oo dhan ba isku xilxilay oo kala xilay oo dawladihii waaweynaa iyo kuwii aan waaweyneyn iyo kuwii faqiirka ahaa iyo kuwii qaniga ahaa kulligoodba ay maxaan ku wargelawada yaaban yihiin oo si laiska ilaalin lahaa maaragtay aada looga fakarahay runtii waxay muujinaysaa si kasta wax loo barto insaanku waa insaan oo khuluqa insaanu daciifantii ee meesha runtii maxaan ku rahaa ka muuqata tan kale waxaa ka mid ah xakmooyinkan ee maaragtay yani marka yani ay waxaan u dhacahayaan dadka xunxunna cuquubay u tahay waa lagu cuquubeynayaa waa lagu maxaan ku rahaa maaragtay waa lagu cadaabayaa ama waa lagu dhibahayaa ee dadka muuminiinta ahna kafaaray u tahay dembi dhaaf bay u noqonaysaa nebigu sal allahu alayh wasalam xadiid buu ku lahaa uu maaragtay maa yusiibu almu'mina min shawkatin famaa fawqaha ilaa rafaca allahu bihi daraja biha daraja waxada canhu biha khai'a qofka muslimkaa waxaa ku dhaca xataa ha ahaato maxaanku rahaa xataa ha ahaato wax muda ha ahaato iyo waxa ka yarba dembi dhaafay u noqonaysaa iyo asagoo darajo la siiyo marka dembi dhaafna way tahay darajana way tahay dadka muminiinta ayaa runtii maxaanku raa iska leh ugu dambeyn waxaa la odhan karaa waxay ka mid tahay in dadka lagu kala saaro oo dadka sabrahaya ay soo baxaan dadka dadaalaya ay soo baxaan dadka qadaha ilaahay rumaysan iyo qadartiisa ay soo baxaan dadka waxaasoo dhan ay ka maqan yihiinna ay soo baxaan oo markaa is maaragtay ay dib iskuu noqdaan issaxaan baa loo baahan yahay waxaa lagu dari karaa ayadana in maaragtay la dareensiiyo nicmada qiimaheed intaas baa la haystay caafimaada la haystay oo la ladnaa marka dee waxaa la haystay qiimahooda lama fahamsanayn laakiin maanta qiimaha caafimaadka uu lahaa baa la fahamsan yahay oo aad baa loo waardiyeynayaa waa la dadaalhayaa marka intaasoo runtii xikmado ah oo caam iyo khaasba ah baa ku jirkaa la odhan karaa cudurkan asaga ah iyo mas-uuliyinka guud ahaan dhacaya adduunka ka dhacaya
waan gartay dad fara badan waxay isweydiin karaan in culimmada soomaaliyeed ay door muhiim ku leeyihiin wacyigelinta bulshada halka dhinacyo kalena ay aaminsan yihiin taa beddelkeeda oo ay leeyihiin culimmadu ma mudna inay arrimaha noocan oo kale ay ka hadlaan diiniyanna cudurkan qaybo kala duwan oo bulshada loogu wacyigeli kara ayaa jirta marka maxay idinla tahay ka culamo ahaan inaad doorkiina uu yahay arrimaha noocan oo kale ama cudurrada noocan oo kale bulsho soomaaliyeed oo muslimiin ah marka uu soo wajaho
ilaahay waxaan kuga baryayaa dhammaan dadka muslimiinta ah ilaahay inuu ka caafimaadiyo cudurkan khatarta ah oo wiilkaas soomaaliga ah oo dhallinyarada la sheega uu ka ugu horeeyo iyo inta inta muslimka oo xanuunsan oo dhan guud ahaan inuu caalamka oo dhan ka dulqaado cudurkan khatarta ah runtii sheekh khayr alaasi ayaa faahfaahiyey asbaabaha iyo xikmadaha ku jira mid su-aal kama taagno oo culammada diinta islaamka waxay ka hadashaa wax kasta marka koonkan ayaa loogu talagalay in lagu daadiyo wax kastoo ka dhacaya oo khayr iyo shar ahna ilaahay waa kasii hadlay marka cid maxaan ku idhaahdaa dhihi karta culammadu inay ka hadlaan ma aha waxaas oo diintu inay ka hadasha maaha arrimahaas maba jirtaba qof aan muslim ahayn waa dhici kartaa dee maba rumaysna diinta suguma ka hadli karaba qof muslimana waa ogyahay in diintan koonkan loogu talagalayo oo manhajka ilahay ugu talagalay ay tahay marka taas su-aal kama taagna asbaabaha iyo xikmadaha sheikhu sheegay baan waxay dul maraya aniguna insha allah inta uu ka yiri baan runtii kafay ah laakiin haddana waa iska diintu waa iska waasaxo meelo kale jawaanib kalena waa waa laga laga laga fiiriyaa waxyaabaha ka mid ah oo cudurrada noocan oo kaleeta virus corona kaliya ma ahane guud ahaanba cudurrada khatarta oo dhan inta badan waxyaabaha ay diintu ay noo sheegtay ee ay ku fidaan ama keeno waxaa ka mid ah kow ilaahay subxaana watacaala in laga jeesto oo laga leexdo sheikhuna waa sheegay oo alicraad can iddiin iyo diinta ilaahay oo laga weeciyo waddadii dadkan in loogu talagalay in lagu hago oo lagu hagaajiyo lagu islaaxiyo markii laga leexdo waxaa soo degaya cudurro maalan akhlaaq xumad hadday fidoo kale si zinada oo kaleeto zinadu markay fido waxau noo sheegay nabigu sal ly slam iyo dhaqan xumada in cudurro dad ka hore aysan qabi jirin dadkaas aabbayaashood iyo awoyaashood in dhexdooda lagu fidiyo amraadun ila intashara yani wabaaun ama amraadun lam takun fiha slaafihim marka hadda cudurradan coronavirus lama aqaan jirin marka waxay ka dhalanaysaa jeesashada alle laga jeestay diinta ilaahay ama lagu tuntay waxaa kaloo ka mid a in dadka la dhibo hadda jayna ka bilaabato jayna waxaan ognaha muslimiinta aad u dhibaayeen xadlaaf ma dhicin qarniyadii lasoo maray marka laga soo tago maxaakim taftiish oo spain wixii laga sameeyey muddo dheer ka hor qarnigii shan iyo tobanaad iyo kasii hor iyo waxyaabihii balshafiyiintu ay samayn jireen shuuciyaddii oo itixaadka sofiyeeti ka dhisantay oo dadka la iska leynaya majaazirta eed marka laga soo tago china waxay aheeday meesha hadda qarnigii labaatanaad iyo koo iyo labaatanaad uga xuna muslimiinta lagu cadaabo ilaa masaajida laga xiray ilaa sidaas loo garaacayo yutuubyada wax yar oo weliba dowladda shuuciga oo iclaamku aad loo ilaaliyo inta yaree soo gudubtay ay aad u yar tahay haddana waxaad aragtay ay ka dhacayaan dadka lagu dhibaayo marka halkaa waxaad ka garanaysaa marka ilaahay karbaashkiisu marka inuu ahaa inuu yimaado waana yimid china waa ku dhacay waxyaabaha ilaahay subxana wa tacala noo sheega waxaa ka mid a in ay ka soo laabtaan xumaanta in loo cadaabayo dadka marka qaarkood ظهر الفساد في البر والبحر إلهي وحبيبه سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون marka waxyaabihi ay kasbadeen waxaa ka mid ah dadka inay cadaabeen oo ay dhibeen oo ay islaamka aada ula dagaalameen masaajid xireen lacallahum yarjicuun rujuucii lagama helin rujuuca waxaa ugu horey ilahay inay rumeeyaan waa mulxidiin ilahay waa wadanka kaliya dowlad maanta adduunka jirta oo ilaahay ma jiro dadku ay qabaan marka laga reebo intaa yar muslimiinta ah dadkan ku khasbaysa weliba ilxaadka waa dowladda kale adduunka jirta xataa ruushka saas oo angela hadda waa ka tegey christankoodii iyo muslimkoodii u kala laabteen meelihii ay awlu rumaysnaayeen marka lacallahum yarjicuunada hadda wax yar ay kasoo laabteen oo in aad u yar ah runtii oon macno aan lahayn marka loo fiiriyo wixii laga rabay oo ah inay ilaahay rumeeyaan waxay usoo laabteen in muslimiintii masaajidda inuu ictiraafo madaxweynahooda uu dhex istaago masaajidka ugu weynaa oo uu yidhaha muslimiinta nacafiya oo idin dhibnayd nacafiya u duceeya china soo masaajidka dhex taagan oo muslimiintina markaas ay u duceeyeen dadkii waxyaabaha cajiibka ah iyo ilahay dadka tusaxaa ka mid a dadkii cudurka haayey oo wejig u wada xiran yahay iyo muslimiinta wejig u wada furan yahay isla jooga oo muslimiintu aysan baqayn ilaahay baryaayaan hal qofo musliman uusan ku dhicin ilaa hadda china jooga oo aan lasoo lasoo warin taana waa waxyaabaha mucjizada ilahay dadka tusay wey marka waxaan rajaynaynaa hadda sida la leeyahay ilaa dad aad u badan oo china saa islaamay baa la yidhi arrintan ku islaamay oo ogaaday islaamkan inuu xaq yahay marka lacallahum yarjicuuna lacalla ilaahay tii uu yidhi qayb ka mida inay tahay baan rajaynaynaa laakiin waxaa ka muhiimsan inay jayna ilaahay usoo laabato oo ay ilahay waxdanidiisa ay qarto waxaa ka mid ah asbaabaha uu ku yimaado nadaafadda markii laga tago oo nadaafad xumadu waxay saacidaa cudurrada jaraahiimta oo weliba gudgudba inay aada u socdaan waxaana la ogyahay in nadaafad xumo badan ay jirtay oo cudurkan hadda dhakhaatiirtii waxyaabaha ay sheegeen waxaa ka mid a in xayawaanaadkii wasaqda ahaay oo suntu ay ku jirtay inay cuneen jaynaasku oo cudurka cudurka sidaa walba iyagu xamaarsanaa cudurka dadka u gudba markaas waa daraasada dabiga ah waana wax diintu ay noo sheegtay alla subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu noogu sheegay in nabigiisa maxamed sal allau alayh wasalam uu u soo diray inuu dayibaadka xalaal dadka uu baro inay dayibaadka ay cunaan ay xalaal yihiin oo allana qur-aanku yidhi naas yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min adayibaat dayibaadka cuna ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث marka khabaaidtii la xarimay oo jaynana iyo masaska iyo abeesooyinka iyo balaayadoo dhan iyo barambarooyinka iyo qashinka o dhan iska cunayaan oo lagu tusaayo meel walba iyagoo cunaya gaaladii kiristanka reer galbeedka ahina iska cunayaan doofaarkii oo ilahay qur-aankiis ku xarimo khabiid ah yani alla yuri subxana wa tacaala inama xaram calaykum maytada wadama walama alkhinziir lama alkhinziir hilibka doofaarku dhiigga xinjirka ah iyo wax baktiyey oo birta aan lala helin ayuu la mid yahay ama kasocon yahayba marka waxyaabahaasuna asbaaba waxyaabaha alla u xarimay oo cudurrada faafa ay ka dhashaan khatarta ayay ka mid yihiin waxaa kaloo ka mid a oo aada u muhiim ah in sida sheikhu noo sheega runtii muslimiintana ay dirsi u noqdo inay sabraan oo ay ku sabraan oo ay ajir helaan qaarkood hadday ku dhintaan xataa shuhada waaye oo cudurrada noocan oo kaleeto daacuunka iyo ku jaraasiimta khatarta ah oo safka ah saf loogu linto leedo dadka ku dhintaa waa shahada shahadaa weye bacaloosha iyo wixii lamid ay u dhintay cudurrada noocan dilaaga ah gaaladuna hadday wataan sheegna waa inay soo laabtaan oo dirsi ay u noqoto waxaa kaleeto lagu daraa culammadu ka mida ay ku daraan in dadka muslimiinta ah la tusiyo qudrada ilaahay iyo gaaladaba sheekuna waatuu sheegay marka guud ahaan arrimahaasaa ka mid a in maaragtay asbaabaha iyo xigmadaha ku jira uu ku yimaado cudurkan waad mahadsantahay sheekh cali wajiis aan usoo laabto guddoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad ayaa waxay aaminsan yihiin in cudurkan iyo weliba cudurro kale oo ka duwan oo ka horreeyay laftirkooda badanaa uu yahay mid lagu imtixaanayo wadamada aan diinta islaamka aaminsanayn oo gaaladu u badan taa laftirkeedana bedelkeeda ay dhacdo ay muuqato in caabuqa laftirkiisa uu sii faafayo oo wadamo fara badan oo islaam xitaa uu gaarayo marka culamo ahaan aragtida noocaasi dadka qaba maxaad ku qancinaysaan
runtii horta waa noo horeysay yani warka ah maarata adduunka guud ahaan waxa jooga ama soo ha noqdeen ama gaala ha noqdeen kulligood waa taxta alibtilaa bay bay ku jiraan marka maaragta adduunka dhibaatadiisa cid laga saamaxay ama cid maxaanku laga fasaxay ma ay jiraan النبي صلى الله عليه وسلم إنه شجيا أشد الناس بلاء الأنبياء أنبياء إيه تذكر وناكسنا كحجة أيا يعني يعني هو امتحان عرس حق المسؤولية أي حق الباتوين كان إلى كل ما هيان إلا ما تشيده روحهم لو ما تشيده لكن على تشيده قفكم ما ركت يعني الدون كانوا كفاح الدلال الصبر ولا كل ما مرتي توس كعادي ويان مركب عذر كان يقول أنا عذر هذا رمضان مرتي أقول الدون كان asbaab bay leeyihiin marka haddii qofka gaalkaa iyo qofka xunna cuquubay u tahay qofka muslimka ahna kafaaray u tahay dembidhaafay u tahay waa jirtaa
shacalwajiisadna maxaa ku daraysaa bismi illahi raxmaan raxiim aada umahsan tahay cabaas sida horta sheekhaa faahfaahiyey laakiin anugu waxaan qabaa aragtida qabtaan ku jiraa dadka qaba inay cuduradan karbaash ilaahay oo gaalada ama cadowgiisa ugu talagalay ay yihiin laakiin dadka muslimiintaana qayb ka mida uun ay soo gaarayso laakiin asalka inuu yahay dagaal ilaahay jundi junuud ilaahay uu adeegsaday sida sheekumal u sheegan ku raacsanahay oo ilaahay ugu talagalay inuu ku karbaasho nimankan diinta ilaahay la dirsanay cadowga ah adiladiina waa sheegaya waxbaan ka sheegaya horta marka ugu horeysa waxaan ognahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan cadaabkiisa ku dedejin dhaalimiinta laakiin waxaa la yidhaha in allaha yuhmil walaa yuhmil yumhil walaa yuhmil ilaahay yumhil walaa yuhmil wuu sugaa laakiin ma ilaabo oo cadowgiisa waa qabtaa aayad quraan wuxuu ku leeyahay inna min almujrimiina muntaqimuun mujrimiinta kuwa dembiyada waaweyn leh waa ka argoosanaynaa jibriil ali subxana wa tacaala weliba inaa uu ku ta'kiidinaya waxaa kale uu aayad kale ku leeyahay wakadalika idaa akhada akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya dhaalima ina akhdahu aliimun shadiid sidaas markuu ka soo sheekeeyey ayuu yidhi sidaas ayuu ilaah yahay markuu magaalooyin dulmi ku caan baxay iyo xadgudub uu qabanaayo qabashadiisuna aad bay adag tahay marka markaad fiidisay cudurkan viron maaragtay corona ama maaragtay hadda khatarta ah caabuqan cusub saddexda magaalo oo uu ka fiday oo weliba si degdega uu hal mar ka wada dhaqaaqay waxa weeye waa saddexda magaalo oo dulmiga dagaalka ilaahay ugu waaweyn waayo marka si camaliya looga hadlaayo iyadoon caadifo iyo ahayn china waa dalka keliya haddaasaan sheegnay ilxaad alla ma jiro laa ilaaha walxayaatu maadaa jooga oo ilaahay wujuudkiisa waa inkirsanba yani hal bilyan iyo bar dad ku dhow oo oo yani intooda badan boqolkiiba sagaashan shan ka badan ilxaad ay aaminsan yihiin dagaal caadi ma ahan waa meesha ugu daran marka ilahay laga dirsan yahay adduunka ahlu kitaab ma aha waxay barayaan lama cuni karo gabdhahooda lama guursan karo waa dad ka baxsan ka dhacsan يعني بني ادم نحت كبحسن تا marka ayagoo saas ay hadana waxay ku darsadeen wax kasto khaliisa inay cunaan oo qof cunaysa yuhuud iyo nasaara aysan cunayn muslimiinka waa dhaaf waa baalahaas ay kamideen zawaaxifta iyo abeesooyinka iyo waarta hataa jibada ku jiraan ayagoo basan masaska iska rogaay marka waxyaabahaas marka ee dhaqan xumada ah khabaa'idka qofsiga ay ku tarax tageen ilxaadka dhinac kale ay ku tarax tageen waxay keenaysaa marka cuqubada in karbaash lagu dhifto taas horta waa mid caasimadda labaadna waa waa roma magaaladaas roma oo asalkana saldhiga u ah vatikankuna uu degan yahay talyaaniga oo dowladda labaad oo dhibaatada ugu badan hadda ku dhacaysa ah waa meeshii dagaalkii saliibiga ahaayo muslimiinta lagu gumaado lagu laaya laga soo aawuli jiray laga ftoo jiray wadaadadina u fadhiyaan waa meeshii ugu horreysay caqiidadii tafliidka oo ilaahay saddex u saddexeeyaa iyo ilaahay waxbuu dhalay iyo laga rumaysan yahay wey oo inta badan caqiidada labaad ee adduunka ugu badan maanta waa iyage oo markii laga soo tago shuuciyadda iyagaa ku-xige ay dadka u iftoonayaan oo baab boobkii weynaayo leeyihin ilaahay booskiisuu joogaa isagaa dadka dembigu dhaafayo waxaas fidinayo uu fadhiyo
shiical wajiis ayuu dhegeystay halkaasi ahaa waxaana kasii horeeyey guddoomiyaha majmaca culamada soomaaliyeed sheekh bashiir maxamed salaad oo ka hadlayey cudurka corona oo kiiskiisii ugu horeeyey laga helay dalka war haddana soo gaarana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu ka hadlay abuqa corona oo kiiskiisii ugu horeeyey ee maanta laga helay magaalada muqdisho isagoona bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in ay isdejiyaan islamarkaana siiye talooyin kala duwan oo cudurkaasi looga hortagi karo
bismi illaahi raxmaani raxiim ilaa iyo desembar soddon iyo kowdii labadii kun iyo sagaal iyo toban sanadkii tegay markii uu cudurka loo yaqaano covid nineteen kuna caanbaxay coronavirus laga ogaaday dalka shiinaha inuu ka dilaacay waxaa sii kordhay xowliga uu ku faafay cudurkaas xogtii ugu dambeysay waxay sheegaysaa inuu saameeyey cudurkan dalal kor u dhaafaya boqol iyo konton isla markaasna dadka uu saameeyey iyagu naftigoodu ay gaarayaan boqol iyo konton iyo toddoba kun ilaa hadda waxaa la xaqiiqsaday hal kays oo dalkeenna ah ahna muwaadin soomaaliyeed waxaa xanuunkan khatartiisu uu gaarsiisan yahay meel aada iyo aada u sarreysa khatarna ugu jiraa waddamo badan uu gaari karo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cudurka naga badbaadiyo qof kasta oo soomaaliyeed iyo culummaduna inay duceeyaan oo ilaahay la baryo inuu cudurkan naga badbaadiyo shaksiga soomaaliyeed muwaadinka ah oo cudurkan ku dhacayna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ka kiciyo waxaa xusid mudan in labada dal ee dariska aan nahay ee kenya iyo etoobiya iyaguna uu saameeyey waxaa nala gudboon marka oo nalaga rabaa inaan u diyaar garowno sidii cudurkan uusan ugu faafi lahayn dalkeenna maadaama waddamo inaga horeeya dhanka caafimaadka ama xagga caafimaadka ay maareyn la-yihiin kalana kulmeen caqabada aada iyo aada u badan haddana dowladda soomaaliyeed waxay isku dayeysaa wax kasta oo suurtagal ah oo dadaala sidii ay uga hortegi lahayd ama ay u joojin lahayd inuu faafo cudurkan iyo inay ku dadaasho badqabka iyo caafimaadka bulshadeeda xukuumadda iyo hay-adaha dowladda oo ay hogaaminayso wasaaradda caafimaadka waxay dadaalka ay ugu sarreysa ku bixin doontaa sidii looga hortagi lahaa inuu waddanka ku faafo cudurkan haddaba ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa bulshada qeybaheeda kala duwan inay marka koowaad ku dadaalaan badqabkooda iyo caafimaadkooda iyagoo raacaya tilmaamaha iyo fariimaha ay wasaaradda caafimaadka sida joogtada ah ay ula wadaagto in loo hoggaansamo wareegtooyinka iyo tilmaamaha rasmiga ah ee ka soo baxa wasaaradda caafimaadka si ay bulshada uga fogaato wax kasta oo fududeyn kara ama faafin kara cudurkan in bulshada dhammaan ay ka qayb qaataan dadaalka loogu jiro ka hortagga iyo la dagaalanka cudurkan in laga fogaado isu imaanshaha iyo kulamada aan muhiimka ahayn si looga taxadaro inuu cudurkan dalkeena ku faafo in la hakiyo safarada aan muhiimka ahayn ee lagu imaanayo ama looga baxayo waddanka wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayuu dhegeystayaarkaasi ahaa oo fariin u dirayay bulshada soomaaliyeed taas oo ku aadan ka hortegista abuqa corona qaybihii dambe ee barnaamijka bandhiga wareysyada ee raadiyo muqdisho ayaan dhegeystayaal isla soo gaarnay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya war qoraala uu soo saaray ayaa taliska ciidanka xooga dalka wuxuu uga hambeliyey xoreynta deegaanada waa deegaanka janaale oo ka mid ahaa fadhiisimihii ugu weynaa argagixisada waxaan boogaadinayaa guusha ciidankeena geesiyaasha ah ee kasoo hoyeen howlgalka argagixisada looga dulqaadayay shacabka ku dhaqan janaale iyo deegaanada ku xeeran waxaad ku mahadsantihiin gudashada waajibaadka idinkaga saaran ilaalinta dadka iyo hantida ummadda soomaaliyeed ayuu yiri ra-iisul wasaaraha guusha ciidanka xoogga dalka ayaa ka dhalatay dib u habeenta iyo tayeenta uu hogaaminaya ra-iisul wasaaraha ee lagu sameeyey qeybaha kala duwan ee ciidamada taasoo u horseetay in taliska ciidanka ay la wareegaan hogaanka howlgalka argagixisada dalka looga saarayo duwahabeenta aan ku sameynay ciidanka waxay sare u qaaday tayadooda iyo niyadooda waxaana soo celisay habeenta qarankeena taas oo suurto gelisay in cadowga laga sifeeyo dhul ay sannado badan ku sugnaayeen taas oo ay qeyb ka tahay qorshaha badbaadada al-shabaab dalka looga saarayo ayuu yidhi ra-iisul wasaaruhu hadalkiisa sii raaciyey howlgallada kala duwan ee ciidamada xoogga dalka ay wadaan waxaa loogu guuleystay in cadowga ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab looga saaro deegaana dhowra oo ay dadka ku dhibaateey jireen guud ahaan dhegeystayaal caawa barnaamijka bandhiga wareysiyada oo idinla socodsiinaysay oo idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed xasan cali dhinaca farsamaduna oo faahad cabdigeele intaa barnaamijka lamid aan ku kulmi doono dhegeystayaal waxaana hawadeyni ka leeyahay sidaas iyo nabadgelyo